wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay shirweyne looga hadlaya horumarinta haweenka iyo ka hortaga xadgudubyada ka dhanka haweenka shirkan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah wasaaradda haweenka dhalinyaro iyo haweenka magaaladaasi wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwa cadar ismaaciil ayaa ka warbixisay muhiimadda shirkan shirkan wuxuu qayb ka yahay shirarka kala duwanaa oo wasaaradda maalmahan ay waday oo aan ku daahfurnay daawad oo ahaa shirweynihii haweenka jubbaland marka wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo bulshada qaybaheeda loo kala qabanayo idinka marka waxaad tihiin qaybta wasaaradaha iyo dhallinyarada qaybaha kala duwan oo laga wacyigelinaya ama wax laga tusaaya tacdiyada ku dhaca qofka bili'aadanka ah ama gabdhaha ha ku dhacaan ama dhallinyarada ha ku dhacaan ama dadka waayeelka ah ama dadka naafada ha ku dhacaan sida looga hortegi lahaa laga wacyigelinayaa tihiin waxaa tihiin dhallinyarada la rabo inay ayagana dadka ka sii wacyigeliyaan oo ay ka hadlaan oo goob walba idinka facebooka iyo waxaasad isticmaashaan marka inaad dadka wacyigelisaanoo wuxu uu yahay tacdi wuxuu yahay inaad sheegtaan gudniinka xun oo gabdhaha lagu sameeyo oo maanta gabdho badan oo soomaaliyeed oo maanta waxgal ahaan lahaa ay u dhinteen waxaanan xaq ahayn oo aanan ilaahayna jidaynin oo xaaraan ah oo diinteena islaamka maxay ahayde xaniifadda xaniifka ay ka hadashay oo qalad inuu yahay la sheegay inaad idinkana dadka ka wacyigelisaan maadaama idinka abdhayt aad tihiin oo dhallinyaro waxbaratay aad tihiin shirkan ayaa door ka qaadanaya in bulshada lagu wacyigelo shirkan ayaa door ka qaadanaya in bulshada lagu wacyigeliyo ka hortagga xadgudubyada ka dhanka xuquuqul aadanaha gaar ahaan haweenka